filiboy cutubka saddexaad walaalahayow ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay rabbiga ku farxa sida xaqiiqada anigu inaan isla wixii idiin soo qoro dhib iguma aha laakiinse idinka way idiin roon tahay eeyaha iska jira oo iska jira kuwa sharka sameeya oo iska jira gudniinta beenta ah waayo innagu waxaynu nahay kuwa gudan oo ruuxa ilaah ku caabuda oo ciise masiix ku faana oo aan jidhkana ku kalsoonayn inkastoo aan aniga qudhayduba jidhka ku kalsoonahay haddii nin u malaynayo inuu jidhka ku kalsoon yahay anigu waan ka sii daranahay aniga waxaa lay guday maalintii siddeedaad oo waxaan ahay jinsiga reer binu israa'iil oo waxaan ka ahay qabiilka benyamiin oo waxaan ahay cibraani ka mid ah cibraaniyada oo xagga sharcigana waxaan ahay farrisi xagga qiiradana waxaan ahaa mid silcin jiray kiniisadda xagga xaqnimada sharciga ku jirtana waxaan ahaa eedlaawe habase yeeshee waxyaalihii faa'iidada ii ahaa kuwaas masiixa aawadiis ayaan khasaare ku tiriyey runtii anigu wax kasta ayaan khasaare ku tirinayaa wanaagga aqoonta aan aqaan rabbigayga ciise masiix aawadiis kaas oo aan aawadiis wax kasta ugu khasaaray oo haatan waxaan ku tirinayaa inay yihiin qushaash inaan masiix faa'iido ahaan u helo oo isaga dhexdiisa layga helo anigoo aan lahayn xaqnimotayda ah taas oo sharciga laga helo laakiinse anigoo leh tan laga helo rumaysadka masiixa taas oo ah xaqnimada xagga ilaah rumaysadka lagaga helo inaan ogaado isaga iyo xoogga sara kiciddiisa iyo wadawadaagidda xanuunsigiisa anigoo isaga xagga dhimashadiisa ugu ekaanaya si kasta ha ahaatee haddii aan gaari karo sara kicidda kuwii dhintay mana aha inaan hore u helay amase hore la ii kaamilay laakiinse waan ku sii dadaalayaa inaan qabsado wixii ciise masiix ii qabtay walaalahayow anigu ku tirin maayo inaan anigu qudhaydu weli qabsaday laakiinse wax keliya ayaan samaynayaa waxyaalihii iga dembeeyey intaan iloobo ayaan waxaan laacayaa waxyaalaha iga horreeya anigu waxaan dadaal ugu roorayaa xagga goolka iyo ilaa abaalgudka yeedhista sare oo ilaah oo ah xagga ciise masiix sidaas daraaddeed in alla inteennii kaamil ahu aan sidaas ku fikirno oo haddii aad si kala duwan wax kaga fikirtaan xataa waxaas ilaah baa idiin muujin doona laakiin wixii aynu hore u gaadhnay isla waxaas aynu ku soconno walaalayaalow idinku kulligiin igu wada dayda oo u fiirsada kuwa sidaas u socda xataa sidaad annaga masaal noogu haysataan waayo waxaa jira kuwo badan oo socda oo aan marar badan wax idiinka sheegay oo aan haddana anigoo ooyaya idiin sheegayo inay yihiin cadaawayaasha iskutallaabta masiixa oo kuwaas dhammaadkoodu waa halligaan ilaahooduna waa caloosha ammaantooduna waxay ku jirtaa ceebtooda oo waxay ka fikiraan waxyaalaha dunida laakiinse innaga waddaninimadeennu waxay ku jirtaa jannada halkaasoo aynu weliba ka sugayno badbaadiye kaas oo ah rabbi ciise masiix isagu wuxuu beddeli doonaa jidhkeenna liita inuu u ekaado jidhkiisa ammaanta leh oo wuxuu ku beddelayaa xoogga uu isaga ku awoodo inuu wax kastaba isaga hoosaysiiyo